أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room isbeddel ayaa laga dareemayaa degmada maxaas oo dhacda bariga wilaayada hiiraan oo horaantii bishan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta wargeys ka soo baxa dalka maraykanka ayaa saadaaliyey in soomaaliya ay dhowaan la wareegi doonaan geesiyaasha towxiidka ee bariga afrika dowladaha etoobiya iyo eritereya ayaa eedeymo hor leh hawada isku mariyey xilli laga cabsi qabo dagaal xogan oo ka dhex qarxa labadaasi dal waxaa sii xogaysanaya shakiga laga qabo in ay burburaan wadahadallada u dhexeeya mucaaradka iyo xasan gurgurte xilli xubnaha mucaaradka eedeymo cusub u jeediyeen murtada gurgurte sarkaal ka tirsan kooxda riddada ayaa boob iyo burburin u geystay guri ay leeyihiin qoys shaacabaha arrinka oo siyaabo kala duwan looga falceliyey xaflad lagu daahfurayey madaraso lagu baranayo taxfiidka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan munaasabad lagu caleema saarayey suldaanka guud ee beesha harti ee labada jubbo ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaaliyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan isbeddel muuqda ayaa laga dareemayaa degmada maxaas oo dhacda bariga wilaayada hiiraan oo horaantii bishan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayadaasi haddaba maxamuud shiikh axmed tooshow oo tagay magaalada maxaas ayaanu umuurahaasi ka wareysanay
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin arbaca ah taariikhduna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waa walaalkiin maxamuud sheekh axmed tooshow oo idinkala soo hadlaya bartamaha degmada maxaas ee bariga wila islaamiga hiiraan oo dhowaan allah fadligiisa ciidamada mujaahidiintu ay xoreeyeen kana xoreeyeen cadowga allah wadadan ujidan waa wadada dheer ee bartamaha suuqa degmada maxaas halkaan ujeedin waa goobihii ganacsiga gaar ahaan goobtaan aad ujeedin hadda waa farmashiyo oo ku yaala degmada maxaas hadda waa xiran yahay laakiin waxay ahayd markii hore goob caafimaad sida marka muuqaalka laga dareemayo degmada maxaas halkan waa suuqeedii goobihii ganacsiga waad u jeedaan oo dukaamankii degmadu ay lahayd halka hadda ii muuqata oo ku sii dhownahay waa argada degmada maxaas hadda goobta argada waxaa ku sugan ciidamada mujaahidiinta waxaana ka dul babanaysa raacyada towxiidka waxaa xusid mudan toddobaadii ka hor halkaana waxaa ka baban jirtay maradii daaquudka balse allah fadligiisa hadda raayada towxiidka ayaa ka babanaysa oo taxta raayada towxiid ayay ka mid tahay maanta degmada maxaas allah subxaana wa tacaala yaana ku mahadsan waan u jeediin geesyadii towxiidka oo ku sugan goobtan argada halkan waa suuqii weynaa ee degmada maxaas allah subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan ilaa iyo waddadan waa waddadii dheereed ee bartamaha suuqa maraysay waad u jeedaan argadii degmada maxaas cadowga allah markay halkaan ka cararayeen magacii waa ay ka tirtireen argada balse muhiimaddu magaca maahan ee muhiimad waa in raayada towxiidku ay ka babanaysa degmada maxaas argadii cadowga allah ay ugu talagaleen inay ka babato marada daaquudka allah subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan degmada maxaas laba iyo toban sano ka badan ayay ku jirtay gacanta cadowga allah balse hadda waxay dib ugu soo laabatay gacanta muslimiinta anigoo degmada maxaas waxaa iigu dambeysay afar iyo tobankii bishii safar sanadii kun afar boqol soddon iyo shantii hijiri xilligan ayaan halkaan maxaas shaqo u imid maantana aan dib ugu soo laabtay degmada maxaas waan shaqo u imidne waa sagaal iyo tobanka bisha safar sanadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri waa muddo laba iyo toban sano ah oo maalmo ay raacday intii aan moogahay degmada maxaas allah subxaana watacaala ayaan ku maasan ma i soo gaarsiiyey mar kale inaan arko degmada maxaas oo raayada tawxiidku ay ka babanayso allah subxaana watacaala ayaana ku mahadsan halkan aad u jeedaan waa saldhigii degmada maxaas cadowga allah birtan ay ugu talagaleen halkan ay ku dhegsadeen waxay ugu talagaleen inay kaga badbaadaan cumliyaadka siyaadiga marse allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan iyadoo masaldhigii camliyad aysan ka dhicin in si fudud mujaahidiinta gacanta ugu soo geliyo iyadoo saldhigii ubad qaba waan u jeedin dhismihiisii waa mid dhamaystiran weli waxaad dareemaysaa in dhismahan ubad gacanta laga qaadi isticmaalkiisana insha allah waxaa si toosa u isticmaali doono mujaahidiinta goobahan idiin muuqanaya gebi ahaantooda waa goobihii ganacsiga ee degmada maxaas weli waxaan dhex soconnaa suuqii weynaa ee degmada maxaas waad u jeedaan walaaluhu waxay ii sheegeen meeshaan in laba san kadhac meeshaadiya goobtay ka dhacday ay ka mid ahayd si aadan adiga allah ugu baaba'ay qaarkood weli raadadka ayaa ka muuqanayo oo dhismihii iyo dhulkii baaba'ay weli si rasmi ah looma dhisin oo faraha ayaa looga qaaday maanta waa maalin arbaca ah taariikhduna waa sagaal iyo tobanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri allah subxaana watacaala ayaana ku mahadsan iyo magaalada afkeeda awjida hadda aan soo gaarnay oo magaaladii ayaan kasii baxaynaa
waad mahadsantahay tooshow wargeed ka soo baxa dalka maraykanka ayaa saadaaliyey in soomaaliya ay dhowaan la wareegi doonaan eegeystayaasha tawxiidka ee bariga afrika tafaasiisha warkani waxaa eegaya bashiir muxidiin abu ayman small wars journal oo ah wargeysi inta badan ka faalooda amniga iyo sirdoonka kuna xiran hay-ad cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa saadaaliyey in gebi ahaanba dalka soomaaliya ay dhowaan la wareegi doonaan mujaahidiinta xarakada al-shabaab wargeeskan oo ay wax ku qoraan khubaro amni iyo sirdoon cilmi baarayaal jaamacadeed iyo sidoo kale saraakiil militari oo horey ugu soo shaqeeyay dowladda maraykanka ayaa warbixin uu saacado ka hor daabaca ku sheegay in soomaaliya ay haatan u muuqato mid ku dhici doonta gacanta geesyada tawxiidka ee bariga qaaradda afrika waxa uu wargeysku shaaca ka qaaday in si weyn loo wiiqay awoodda maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo aanan lahayn ayuu yidhi wax awood ah oo ay ku sugi karaan amnigooda halka mujaahidiintana uu qiray in awooddooda ay sii laba jibaarmayso marba marka ka dambaysa nasiib daro soomaaliya waxay si weyn ugu eg tahay afghanistaan gaar ahaan bilihii ka horreeyey la wareegistii taalibaan ciidanka soomaaliya weli ma awoodaan inay sugaan amnigooda halka jihaadiyiinta ay awooddoodii sii laba jibaareen ayaa lagu yidhi warbixintan uu goordhaweed baahiyey wargeyskan ay soo saartay aadan ameerikaanka ah warbixinada iyo faalooyinka isdabajoogga ah ee muddooyinkii u dambeeyey ay soomaaliya ka qorayeen warbaahinta caalamka ayaa dhammaantood isugu biishubanaya in dhowaan raayada tawxiidku ay gebi ahaanba camimi doonto soomaaliya islamarkaana lagu soo dabaali doono ku dhaqanka shareecada islaamka oo muddo badan kufaarta caalamku ka horgudbanaayeen mahadsanida walaalka bashiir dowladaha itoobiya iyo eritreya ayaa eedeymo hor leh hawada isku mariyey xilli laga cabsi qabo dagaal xoogan oo ka dhex qarxa labadaasi dal sida uu ku warramayo marwaan maxmed xilli abaabul dagaal oo xoogan uu ka dhex socdo dowladaha eritreya iyo itoobiya ayaa maamulkaas mar waxa uu ka eedeeyey xisbiga talada haya ee dowladda xabashida itoobiya inuu wado ololo aflagaada ah oo ka dhan ah dowladda eritreya wargeeska burkina ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay in imaani garba miskaallo ah wasiirka warfaafinta eritereya ka jawaabay haddaba dhowaan ka soo yeeray maamulka adisababa taageerayaasha xisbiga abiy axmed ee barwaaqo waxay u muuqdaan inay si maalinla ah ugu mashquulsan yihiin ololo ballaaran oo aflagaado iyo sumcad dil isugu jiro oo ka dhan ah eritereya ayuu yidhi wasiirka warfaafinta maamulka asmara wasiirku waxa uu eedeynta ka soo yeetay dhinaca maamulka adisababa ku tilmaamay ma la doonayo in lagu sumcad xumeeyo laguna carqaladeeyo horumarka eritereya waxaana isagoo tilmaamaya go'aanka asmare uu yidhi wax yar oo annagoo aanu leenahay kama tanaasuli doonno maadaama aanan damcin waxa dadka kale ay leeyihiin hadalka wasiirka ayaa yimid maalmo kadib markii xisbigu hogaamiye abiy axmed uu dhowaan soo saaray bayaan tilmaamaya in eritereya ay doonayso dagaallo aan dhammaan lahayn inay ka qarxaan gudaha etoobiya iyadoo tusaale loo soo qaatay dagaalkay boqolaalka qof ku dhinteen ee ka dhacay gobolka tigre ee waqooyiga etoobiya mahadsanid marwaan waxaa sii xogaysanayaa shakiga laga qabo inuu burburo wadahadallada u dhexeeya mucaaradkii xasan gurgurte xilli xubnaha mucaaradka eedeymo cusub ay u jeediyeen murtad gurgurte khaalid xasan ayaa warkan faahfaahinaya kadib markii shalay madaxa kooxda ridada soomaaliya uu tegay xarunta guddiga doorashooyinka ee uu magacaabay kadibna uu sheegay inuu iska diiwaan geliyey waxa uu ku sheegay doorashada qof iyo codka ah ee uu doonayo inuu qabto ayaa dhalisay hadal heen ballaaran iyadoona arrinkaas ay ka fal celiyeen mucaaradka tallaabadan uu qaaday xasan gurguurta ayaa dhalisay shaki weyn oo ku aadan in aysan wax natiijaha aysan ka soo bixi karin shirka u socda mucaaradka iyo gurguurte xilli gurguurta uu fulinayo qodob ay diidan yihiin mucaaradka ee laysku hayo murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan xubnaha mucaaradka oo bartiisa facebooka kusoo qoray qoraal uga falceliyey tallaabada uu qaaday xasan gurguurte ayaa qoraalkiisa ku yidhi sidaan qof iyo qori uu ula jeeday in haddii ay mucaarad yihiin ay qaadan doonaan qoriga islamarkaana ay kasoo horjeesan doonaan qorshaha gurguurte hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sidoo kale dhaliyey hadal hayn ballaaran iyadoona dadka qaar ku fasireen inuu fashil qarka u saaran yahay kulanka lagu wado inuu dhex maro gurguurta iyo mucaaradka maadaama labada dhinac ay sii kala fogaanayaan kooxda ridada soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday qorshe ay ku sheegtay isdiiwaangelinta doorashada iyadoona dadka shacabka ah ka qafaalanaysay wadooyinka magaalada muqdisho intaas kadibna la leeyahay xoog isku diiwaan geliya mid ka mid ah haweenka muqdisho ee arrintaas ku dhacday ayaa warbaahinta kaga warantay
maanta waxaa dhacday cunugan agoonka oo cuuryaanka anigoo kab tegay ee aasta qashaweyne jawaanka soo aruur isdhahaya ee jawaanta markaan kasoo aruur isdhahaya ajidka isbaara lee dhigtay gaari tignika ajidka isbaara ii dhigatay gaari tignikata ii dhigatay way gaanjeesamay wata sawirkaa maxaa ka dhiga fasaxawada waxaa xuna male beerkooda dhiga cunugayga qaataya saxaaraleese beerkooda dhiga xaan ka dheefaa dawlada xaan ka dheefaa
lama oga halka uu ku biyo shuban doono khilaafka u dhexeeya gurguurta iyo mucaaradka xilli muddo ka badan laba bilood ay socdeen kulaba labada dhinac u dhexeeyey oo ilaa iyo haatan wax natiijo ah aysan ka soo bixin sarkaal ka tirsan kooxda ridada ayaa boob iyo burburin u geystay guri ay leeyihiin oo qoys shacab ah arrinkaa oo siyaabo kala duwan looga falceliyey mar kale warbixinta warkan waxaa haya bashiir muxidiin abu ayman magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa meel sare gaaray boobka lagu hayo hantida shacabka soomaalida waxaana foolxumadan geysanaya saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya dhacdo ka dhacda degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayuu mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ku burburiyey guri ay lahaayeen qoyska reer sheekh xuseen mursal oo ah qoys laga yaqaan degmada liibaan cali yarow oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta caanna ku ah falalka ashaaradaladiranimo ayaa isagoo ciidamo wata wuxuu cagaf ku burburiyey guriga islamarkaana waxay maleeshaadkiisu jirdil u geysteen dumar deganaa gurigaasi warbaahinta maxalligaha iyo baraha bulshada ayaa qabsaday dhacdadan oo bannaan ka soo dhigtay bahalnimada murtadiinta waxayna beegsanayaan dadka bermageedyada loo yaqaan oo ay ka mid yihiin dumarka ehelkale milkiyadda gurigan ay murtadiintu boobayaan ayaa warbaahinta la hadlay waxayna faahfaahiyeen sida ay wax u dhaceen iyo cidda boobaysa
ingiriiskaan deganaa qurba ku noolaan ahay waan soo guuray hooyadayoo boqol jiraan wataa oo waayeela waddankayga u soo noqday ilmahayga yurub ku dhashayan keenay ayagoo af soomaali oqoonin waddankii gurigayga aan ku noolaa oo hooyaday boqol jir aan ku haysta ayaa laygu kordumiyey markaan maxkamadihii istaagana waxaa lay dhahay meel alle meel fulin ay ka imaatay meelay tahay ma aha ma jirto afarta geesita layga mara ayaa shal suuqaan laygu jiijiiday waxaan idhi ha la itixgeliyo hooyo muwaadilaan ahay waddankaygaan joogaa qurbaan ku noolaa afartan sano waa ka soo hoyday lixdan iyo shan jiraan ahay inaan waddankaygu ku dhinto anuu imid ilmahaygan ay wax baraan ayaan u soo qaaday dagaalkaasoo jira waxaan ugu haysta ninka maxkamadda ugu horreeya ayaa walaalkiis guriga ku qartoo iga dhacaayo gurigan iga jir meel kasta waa geli weyne marka waxaan codsanaynaa in xuquuqdayna aan helno mawaadin soomaaliya nahay waddamo kalaan qurbo ku soo noolayn waddankayna u imaanay inaan ku baahi baxno oon degno haddii nalaga sii eryo soo dhibaato maaha
odayaasha iyo waxgaradka degmada xamar jajab ayaa sheegay in qoyskan lagula kacay falxad gudub ah kaasoo ay geysanayaan madax ka tirsan kooxda riddada soomaaliya waxaa noola yimid askaraa noo timid niman booliis oo dhallinyaraa noo yimid dadkii degganaa guriga ayay handadeen furuyaashay ka qaateen gurigana si deg deg ugu guuray yidhaahdeen alaabtiina bannaankay ka saareen annaga markay arrintaas dhacday waa baxnay saldhigga degmada xamar jajab aan tagnay maaragtay taliyaha waa wacnay waxay noo sheegtay warqadda fulinta inaana ayada haynin xafiiskuu ka maqnaa annaga marka gurignagii oo la jibiyey oo maaragtay ayaan u nimid waxaan damacnay haaba la jibiye inaan sawir ka qaadanno gabadhaas yaraad u jeeddaan oo maaragtay si ayadaba sheeganays yurub ku dhalatay yurubna ku soo kortay weligeedna aan soomaaliya yimid laakiin u timaaddi meeshaan inay dadkeeda iyo dhaqankeeda ay ku barato dadkeedana ay caawisho wax barto ciidamadii shali joogay qadaadkaay ka qabteen taleefoonkani way ka qaateen waa wax lala yaabo marka arrintaas nagu dhacday annaga waxaan ogaannay marka arrintan gacan kale inay ka dambayso oo dadka wax jibinaya inay shaqo ku lahayn nin la yidhi maaragtay haddii loo koodmaayo maxkamadda ayuu maaragtay u sarreeyaa la leeyahay ayaa maaragtay haddii leh ku idmahaya ayaa ka dambeeya oo daaha dabadiisa jooga meesha markaan imaadayna ciidamadii laftikooda way noo sheegeen muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada caasimadda ee muqdisho kusii kordhaya falalka lagu boobayo hantida dadka muslimiinta taasoo hormuud u yihiin madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte iyo ra-isul wasaarihiisa xamse cabdibarre waad mahadsantahay bashiir xaflad lagu daafurayey madaraso lagu baranayo taxfiidka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadii islaamiga hiiraan cabdiqani maxamed ayaa sii amaqaadaya warbixintan maamulka islaamigaha ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa madaraso lagu xifdinayo qur-aanka kariimka ka hirgeliyey degmadaasi taasoo u gaar ah gabdhaha da-yarta ah madarasada oo lagu magacaabo al-furqaan ee barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka waxaa xafladii furitaankeeda kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin nuqabo iyo waalidiin waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ayaa kelimad dardaaran ah goobta ka jeediyey galabta waxaan isugu nimid meeshaan u joognaa fitaax waxaa weeye madarasa qur'aaniya wax aad u qiimo badan oo nicmooyinka alla subxaana wa tacala uu bixiyay ka mid tahay qur-aankuna si adogtiin walaalayaal wax allaha subxaana wa tacaala lagu raalligeliyo oo allah loogu dhowaado ayuu ugu horreeyaa waa alla kalaamkiisi weye subxaana wa tacaala halka xaraf oo lagu dhawaaqo ayaa ajir laga helaya xaraf xaraf baa lagugu xisaabayaa nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahy man qara'a xarfan min kitaabillah falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha la aqulu alif laa miim xarf walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarf ninkii aqriya xaraf kitaabka ilaahay ka mid a xasan uu leeyahay xasanaduna haddee waxaa weeyaan bicashri amhaaliha inta ugu yar ee qofka muslimka ah xasanadu loo laablaabayo oo ugu yaraan toban baa loogu dhufanayaa alif laa miim nabigu wuxuu yidhi ma dhahayo waa hal xaraf ma dhahayo alifku waa xaraf laamku waa xaraf miimkuna waa xaraf yacni xaraf walba oad ku dhawaaqdo kitaabka ilaahay subxana watacala qur-aan ka mid ah waxa weeye ajir gaar ah ayaa lagu qorayaa qiyaam marka la tago waxa dadka lagu qiimayn ay ku qiimo badan yihiin jannada gelideeda inay ku kala sarreeyaan waxa weeyaan waa qur-aanka ilaahay subxana watacaala fadli iyo sharaf qur-aanka waxaa ugu filan inuu kalaamka alle subxaana watacala uu yahay ayaa fadli ugu filan wa haadaa kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuh kana waa kitaabaan soo dejin nebigule xag ilaahay baa laga soo dejiyey alfaaddiisa iyo macaanidiisa labaduu xag alle ka yimaadaan waa mubaaragu waa barakaysan yahay oo khayr badan yahay oo khayrkiisu haddii wax la koobi kara ma aha raaca baa yaana la leeyahay waa ilaahay baa noo soo dejiye isagaa dastuur noo ah khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama khayriyaddii isagaa lagu soo ururiyey ninka bartay dadkana baraya oo macaanidiisa iyo alfaaddiisa iyo axkaamtiisa iyo dhammaan dadka baraya dadkaas idin ku fiican intaasi kadib waxaa dhankooda munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada wilaayada ah iyo waalidiinta runtii siduu sheikhu sheegay waa dowlatul qur'aan ayaa dhalatay waa ognahay annagu sidaan wax ku soo barannay ka sheekayn mayno waa kulley waa faa'iido weynay ahayd laakiin xadaarad ayaa la gaaray maantay xadaarad waxaa la gaaray laga hoos baxay dowladihii calmaaniga oo dugsiyada buushashka qur'aanka buushashka ka dhigi jiray madrasadaha kaloo maadigana dabaqyada ka dhigi jiray runtii ilaahay baa naga riday ilaahay maanta dowlad qur'aan ayuuna siiyey allahaas ayaa mahad iska leh midda kale gabdhaha muslimaadka ah ee maalmahan sida badan xaflado badan oon ka qayb galnay ayaa jirta oo ka dhacday degmadan buqa qable walaayada islaamiga hiiraan runtii inta badan waa gabdho ayay u badnaayeen wiilashu way ku yaraayeen waxaan leenahay insha allahu tacaala gabdhuhu waa xilligii la dhihi jiray gabar qur'aan baran mayse ee xoolaha la raacin jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa naga bixiyey taasna waxaa keenay dowladda islaamiga waalidiinta gabdhahoodii keenay qur'aanka kariimka ajir aan la soo koobi karin ilaahay ha siiyo madarasadan khayrka badan oo lagu furayo cusub gabdheheenna wax lagu baraya alxamdulilah ilaahan haddaas aan bilow i dhammaad lahayn u jeedinayna mahad ilaahay ka suko gabdheheenna khayrka badan ee mar walba madaraso hor le furaya ilaha barakeen leenahay waalidiinta oo ilmaha isu keentay allaha barakeeyo culummadeenna khayrka badan waalideenna iyo sheekheena sheekh yuusuf iyo daaciyeenna khayr allaha siiyo oo daaciyaasha kulli alxamdulilah ilaahan mahad dhammaad iyo bilow aan lahayn ujeedinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi madarasada alfurqaan ee ay wax ku baran doonaan gabdhaha yaryar ayaa ku biiraysa madaarista waxbarasho ee ka howlgala magaalada buqa qable waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambayntii munaasabad lagu caleemisaarayey suldaanka guuda beesha harti ee labada jubbo ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya munaasabadan si heer sare ah loo saagaasmay islamarkaana ka dhacday degmada jamaam ee wilaayada jubbada dhexe ayaa beelaha hartaydega wilaayaadka jubbada hoose jubbada dhexe ku caleemisaaranayay suldaan cusub uu ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka waa xafladan ka soo qaybgalay culimuudiin odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intay socotay xafladdan ayaa waxaa ka hadlay culimmada kale ah sheekh balli iyo sheekh xayaakallah oo ka mid ah martidii ka soo qayb gashay calimasaarka suldaanka cusub ee beelaha harti waxaan leenahay walaalayaalow marka maalmaha socda ee ordayaayey waa maalmo taariikh leh waxaa dhici doonta mustaqbalka dhow oo aan fogeyn insha allahu tacaala jihaadkani wuu guulaysan doonaa wadanka bariga africana wuu xukumi doonaa isagoo dowlad islaama oo cid ay ka amar qaadatoon ilaahay aynan jirin ayaa iman doonta salaadiinta la tansiibinayo ee loo caleemo saarayay allaha ka baqdaan reeraha taariikh fiican ha uga tagaan reeraha waxan waa taariikh isqoraysa intan hadda aynu ku jirna ee wilaayaadka ah qoys walba oo jihaadkaa garab istaagay berri waxaad arki doontaan iyada oo lagu dhiganayo iskuullada hoose dhexe ilaa sare ilaa heer jaamacadeed laleeyahay qabiil hebel taariikhdu markay intaa ahayd jihaadka uu garab istaagay intaasoo geelub ku bixiyey intaasoo garabbu ku bixiyey waxaan isku dardaarmaynaa marka towxiidku inuu yahay geedka marka ugu horeeya baxaya oo jiriddiisu ay gudaha ay gelayso ayanqusu diinu wa ana xayun ma diintaa hoos noqonaysa anigoo isim ah anigoo macnaha koofi wata sacad ibnu mucaad booskiisii jooga sacad ibnu cubaada booskiisii jooga dufayl ibnu camri dawsi booskiisa jooga miyaa diintu ay gaasiraysaa oo hoos noqonaysaa sidaa inuu fakalaa la doonaya sidoo kale waxaa halkaasi kelimaad ka jeediyey odayaashii waxgaradka beelaha harti waxa weeye dadka diinta ku wacyigelisid dacwateryaas ku dhex samaysid dadka inaad dacwada iyo diinta gaarsiisid baa lagaa rabaa inaad cadaalad ku hogaamisid baa lagaa rabaa walaalkan wuxuu xaq noogu yeelanayaa mas-uuliyadda aynu u dhiibnay ee una dooranin eanu ugu ducaynay inaynu garab iyo gaashaan ugu noqonno inaynu u nasteexayno inaan u kaalmayno inaan maaragtay wixii aan maaragtay ku dheernahay oo khibrada aan ugu kaalmayno xaq buu noogu yeelanayaa beeshana si gaara waxaan ugu dardaarmaynaa inay garab istaagaan suldaanka ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay suldaanka cusub ee beelaha harti suldaan maslax cali maxamed isagoona ballanqaaday inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka beelweynta ree harti ee arrintan ii dooratay inaan naqiibka aan u noqdo kuna hogaamiyo shareecada islaamka kitaabka qur-aanka ku dhaqankiisa oo ii doorteen oo ku bixiyey arrintaa juhdo badan iyo fadhi badan iyo wakhti badanba ku bixiyey maadaama kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inaan ku hogaamiyin raalli ka noqdeen waxaan leeyahay sabcan wadaaca inaan ilaahay subxaana wa tacaala adeecid aan iska adeecno awaamirta ilaahay subxaana wa tacaala maadaama aniga mas-uulillah iga dhigateen arrinta ayada inaan isku adeecno aan ismaqalno tafaraaruq iyo taladarar aan iska dhaafno ree harti intaasaan kula dardaarmaa anigana sidoo kale waxaan ka ballan qaaday horan aga ballan qaaday haddeerna ka ballan qaadaya kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey inaan ummadda ku hogaamiyo ku dhaqo aan ugu yeero asagana ilaahay subxaanahu wa tacala aan ku caabudno intaas inta insha allah aan marqaati gelno
munaasabadan ee ku calamasaaranaysa suldaanka cusub beelaha harti ee degta wiilaayaadka jubbada dhexe jubbada hoose ayaa qayb ka ah tartanka u dhexeeya qabaa'ilada dega wiilaayaadka islaamiga oo ku tartamaya nabadoon ee uga isku hogaamaya ku dhaqanka shareecada islaamka walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysigaa warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu